andy lugar oo ah xerlaaliyaha dowladda dhexe dalkan maraykanka gaar ahaan xafiiskiisa minnesota ayaa shir jaraa'id oo uu shalay qabtay ku sheegay in barnaamij loogu magacdaray barnaamijka adkaysiga bulshada oo aqalka cad laga soo hindisay uu hadda dhaqangal noqonayo iyada oo muddo sanad ah diyaarintiisa lasoo waday shirkiisaas jaraa'id kadib ayaa hogaamiyaasha diinta ee gobolka minnesota ay iyagu shir jaraa'id oo barnaamijka ku diidan yihiin ay qabteen waxaa xusid mudan in labadan shir jaraa'id ee ay ku soo beegmeen iyada oo hanad mustafe muuse oo sagaal iyo toban jir ah kana mid ahaa dhalinyaro lagu tuhmayey inay argagixisada ku biirayeen uu maxkamad ka hor qirtay in uu doonayey in uu ku biiro ururka isis una socdaalo dalka syriya haddaba warbixin ku saabsan barnaamijkaas cusub oo la doonayo in gobolka minnesota laga dhaqangeliyo iyo waxa hogaamiyaasha diinta la gudban waxaa warbixintan inooga diyaariyey maxamed cabdi xasan sandheere
xeer ilaaliya luugar ayaa shirkiisii jaraayada shalay ku bilaabay in barnaamijka adkaysiga bulshada kaasoo ka soo faracmay barnaamij weyn oo dowladda dhexe maraykanku ay ka wado magaalooyinka boston ee gobolka massachusetts iyo magaalada los angeles ee gobolka california kuwaasoo magaalada minneapolisna ay saddex ku tahay uu yahay barnaamij lagu magacaabo ka hortagga xagjirnimada ee gacanka hadalka ku salaysan xeer ilaaliya luugar ayaa ka hadlay halka uu barnaamijkaasi marayo maanta oo laga joogo hal sano markii aan shaqada bilownay waxaan shaacinaynaa qaar ka mida guulaha barnaamijkan tijaabada ah aad ayaanan ugu faraxsanahay guushaan maanta gaarnay ayuu yidhi xeer ilaaliyaha ayaa sheegay in gobolka iyo dowladda dhexoo keliya ayna bixin lacagta ku baxaysa oo ay jiraan hay-ado kale oo gaar loo leeyahay oo arrintaasi ku lug leh gobolka dowladda dhexe ashkhaasta iyo hay-adaha wax taakuleeya ayaa qayb ka ah dadaalka dhismaha barnaamijkan adkaysiga bulshada iyagoo bixinaya lacag bilow ah oo ka badan hal milyan oo dollar ayuu yidhi shirkaasi jaraa'id ee xeer ilaaliya andi lugar kadib waxaa iyaguna shir kala qabtay hogaamiyaasha bulshada soomaalida uu ka mid ahaa guddoomiyaha guddiga fulinta ee golaha imaamyada waqooyiga ameerika sheekh xasan dhooye xasan dhooye ayaan weydiiyey sida uu arkayo shirkii jaraa'id ee xeer ilaaliya lugar bismillah alxamdulilah uma salaatu wasalaamu calaa nabiyina moxamed wacalaa alihi waasxaabi ajmaciin shirka jaraa'id waxaan u aragnay maanta arrintaas annagu waxaan ka muujinay walaac xafiiska weyn ee golaha imaamiyada soomaaliyeed ee waqooyiga america ee ku yaala gobolkan minnesota ayaan shir jaraa'id ku qabanay arrintaas aan ku cadaynayna mowqifkayaga barnaamijkan marka hay-adihii amniga oo f b i da ay ka mid tahay ayaa wada waana barnaamij alla dagaalanka argagixisada ficilka ah pilot project qayb bay ugu yeereen oo ah in macnaha minneapolis lagu tijaabiyo waa barnaamij ku wajahan soomaalida oo macnuhu yahay dadka soomaalida ah ayaa maaragtay fon iyo dhaqaale lagu siinayaa inay terroristaha iska dhex raadiyaan oo la dagaalamaan oo ay dhexdooda ka raadiyaan marka barnaamijkaas annaga fuquuqid buu nagu yahay waxaana laga fuquuqayaa muslimiintii kale ee maraykanka aan la deganayn muslimiintii gobolka minnesota aan la deganayn sidoo kaleeto barnaamijkan isaga wuxuu annaga nagu tiimraynaya ama nagu shaabadaynayaa inaan nahay dad ay argagixiso ama dad xag jira ay ku dhex jiraan sidaana ma aha dadka halkan degan ee soomaalida ah oo soomaali americanka ah waa dad shaqaysta waa dad waxbarta waa dad noloshooda ku xiran barnaamijkan waa mid masaajida ka cayrinaya oo dadka masaajida ka faquuqaya annagu saasaan u aragnaa intii lagu guda jira shirkii jaraa'ida uu qabtay xeer ilaaliya luugar waxaa goobta ku sugnaa cabdi warsame oo ah xubin ka tirsan golaha deegaanka magaalada minneapolis ee gobolka minnesota markii shirka jaraa'id dhammaaday ayaa cabdi warsame waxa uu ka mid ahaa dadkii barnaamijka cusub ee dowladda maraykanku waddo wax laga weydiiyey every community has people who are concerned but as a member of the community as a father who bulsho kastaa waxay leedahay dad walaaca qaba hase yeeshee xubin bulshada ka mid ah ahaan aabba doortay inuu minneabolis ku noolaado qof deggan xaafadda cedar riverside waxaa noqonayaa qofka ugu horreeya ee aan taageeraynin wax khatar gelinaya aniga carruurtayda xaaskayga iyo xubnaha qoyskayga amaba keenaya in la dabagala ayuu yidhi haddaba haddii cabdi warsame uu sidaasi qabo maxaa hogaamiyaasha bulshada ee soomaalidu ay ugu qalbi qaboobi waayeen in barnaamijkani uuna wax dhiba keenaynin mar kale xasan dhooye
cabdi warsame walaalkay waa city council ama dowladda hoose ayuu xubin ka yahay xaafadda soomaalidu u badan tahay barnaamijkana waa barnaamij dowladda maraykanka ay wadato white houseka ka yimi markii hore waxaana soo qaaday oo wada xeer ilaaliyaha guud ee gobolkan minnesota ayaa wada xeer ilaaliyaha waa ninka hay-adaha amniga ay hoos imaanayaan waxaa intaa ku darayaa annaga intii aan cabdi warsame ka hor la dooran iyo kadibba waa kasoo horjeednay barnaamijkan ee ah radicalizationka ama dadka xagjirka noqonaya aad baan uga soo horjeednay masaajiduna waa meelaha lagala dagaalamo dadka lagu wacyigeliyo dhalinyarada lagu toosiyo haddii marka dhalinyarada ay masaajid ka fogaadaan waxay halis u yihiin inay fikir kasta qaataan kaas iyo fikirro kala badan oo badan oo ay ka mid tahay daroogada oo ay ka mid tahay dhalinyarada noqonaysa maaragtay gaangiska ama burcadda oo dadka laynaysa iyaguna isdilaya waxaasoo dhan baa dhalinyarada waxay u noqonayaan dad u dayacan oo oo maaragtay ay fursad siinaysaa haddii masaajidkii iyo culammadii ay ka fogaadaan marka walaal barnaamijku ma aha miyaadan qofka ku kalsoonayn iyo miyaadan qofka ku kalsoonayn maba khuseeyaba departmentigiisa maba ahaba barnaamijkan barnaamij dowladda hoose u yaalla waa barnaamij ka yimid washington d c waa barnaamij haddana ay waddo hay-adaha ugu sarreeya gobolka heer gobol buu marayaa xerirayaha guud ee gobolka ayaa barnaamijka wata ee maaha barnaamij maaragtay dowladda hoose ay shaqo ku leedahay waan gartay sida cad dowladda maraykanku haddii sidaad sheegtay uu ka yimid aqalka cad iyo wasaaradda cadaaladda ee maraykanka inuu sii soconayo ayay u badan tahay oo aan la joojinin marka maxaa idinka qorshaysan mustaqbalka markuu barnaamijkan sii socdo sidee baad diidmadiina aad ugu bedeli karaysaan mid waxtar leh oo shaqaysa oo ka hor imanaysa tallaabooyinka aad ka baqaysaan in hay-adaha amnigu ay ay ka dhex sameeyaan bulshada soomaalida annagu waxaan ku celcelinaynaa walaal mar walba amniga iyo maaragtay nabadgelyada dalkan iyo gobolkan aan joogno waa mid annagu aan mudnaan iyo tixgelin aan siino arrinta iyada ana waa mid horeyna u jirtay haddana jirta siina jiri doonta dowladdu hadday ku adkaysto barnaamijkeedan annagu waxaan taaganaha mawqifkayga waxaan u aragnaa mawqif maaragtay islaamiya oo diiniya oo mawqif waxaan u aragnaa aan ku matalayno communityga iyo memberska marka walaal dowladdu de waxay rabtay samaynaysaa lakin dowladda laftigeedu waxay dhegeysanaysaa jaariyadda iyo communityga iyo waxa ay dooda doonayaan barnaamijkan ma qabno inuu yahay mid sii soconaya communitygana ma qabno inay ogolaanayaan ama dhexdooda lagu fulayo marka ma qabo anigu rajada ah inuu meelshu gaarayo weydiimaha saxaafadda iyo kuwa dadweynaha ka imanaya shirkii jaraa'ida xeer ilaaliya luugar kadib waxaa ka mid ahayd mid isaga la weydiiyey oo ku saabsanayd qirashada wahanad mustafa muuse sheegay inuu doonayo inuu ku biro kooxaha xaagjirka ah xeer ilaaliya luugar oo arrintaasi ka hadlaya ayaa sheegay in arrinta hanad ay tahay mid xasaasi ah islamarkaasna uu doonayo inuu maxkamadda u daayo hase yeeshee ay taasi tilmaamayso dhibaatada waxaa hadda jira What you saw in court this morning with the guilty plea of a 19 year old man underscores the importance and the urgency of the work everybody spoke of today.
wixii aad saaka ku aragteen maxkamadda oo ahayd inuu dembi qirtay nin yaroo sagaal iyo toban jir ahi waxay hoosta ka xariiqaysaa muhiimadda ay leedahay hawsha aynu dhammaanteen maanta ka wada hadlayno argagixisadu ma joojinayaan inay carruurteenna qortaan waa inaan ka hor joogsannaa inay guulaystaan ayuu yidhi doodda ka dhalatay barnaamijkan ayaa dadka soomaalidahi ay ku kala qaybsan yihiin hase yeeshee maxsuulkiisa waxaa la arki doonaa marka si toosa loo dhaqangeliyo aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo warbixintaasi nala socodsiinayey